asalaamu calaykum caasha aada baad umahadsan tahay waxaan shalay saan soo gaadhnay montreal waxaanan u nimi howlo la xidhiidha aviationka oo la xidhiidha qalab loo soo iibinayey eerboodhada ee soomaaliya oo qolada u n ta qaar ka midana talyaanigu maalgelinayo ayaa ay international civil aviation organizationku ay muddo dheer ku howlanaayeen heshiisyo hore oo dhowr sannadood horteeda la saxeixdayna ee ku jirtay inay qalabayntaas sameeyaan iyo capacity building ah ay ku jirtay heshiis xukuumadihii naga horreeyey ay la saxeixdeen marka hawshaasaanu launchingeeda u imi maalin iyo labaanan joogaya biidnillahi tacaalana waa noqonaya marka monterial yaad ku arkaysaan yaad ku kulmaysaan oo arrimahaas aad ka wada hadlayseen waxaa lay ballamiyey presidentka councilka sidaad og tahay lix iyo soddon dowladood waxa la yahdo golaha councilka nin guddoomiyaa saddexdii sanaba qof baa loo doorta kaasaa ugu sarreeya iyo xogeyaha guud oo secretariatka rangareeya labadoodaasaa loogu sarreeya madaxda xogeyihii guud uu maqan yahay waxaan arkaynaa councilka oo naloo ballamiyey bishan kabacdina waxaa la lonch garaynayaa uun qalabkaas iyo waxaas oo hore hawshiisa u socotay muddo-ada hawshiina reeri la bilaabayba councilka international civil aviation organizationka saddexdii sanaba lix iyo soddon dowladood oo dowladaha badi kuwa aviationka waaweyn leh kuwaas saddex kaatigari bay leeyihiin oo loo sameeya ayaa guddoomiye leh kuwaasaana maamula wixii ku saabsan civil aviationka adduunka sida uu dhigayo axdigii chicago jangeli muddo dheer aviationka soomaaliya waxaa laga maamulayay dalka kenya gudihiisa soomaaliya gacan uguma jirin marka muddona waxaa la hadalhayay in lasoo wareejin doono oo maamulka duulimaadka ama civil aviationka soomaaliya in gudaha soomaaliya loo soo wareejin doono arrintaas xaggay maraysaa hadda
de arrintaa arrinta ugu weynee lagu mashquulsanaa bay hayd waxaa la dhamaystiray meeshii buildingii building laba dabaqa oo airboort ku dhex taalla oo meesha laga hagi doono dayuuradaha dulmara soomaaliya laba jeer baa qaraxyadii meesha ka dhacay beryihii dhowata ayaa labada jeerba hadda laftigeeda daaqadihii oo dhan baa ka burburay weli dadkii dhisayay may soo wareejinoo dhowr jeer bay doonayeen inay nagu wareejiyaan oo marba labadii qadaxe kala duwan waxyeelay saddex container oo qalabkii hawadana waa la keenay qalabkan kale waxaa la keenayaa waktiga munaasibka ah oo hadda hawshan loo joogo ay hadda xamar tiam iyo hargeysa iyo u marayaan boosaas iyo eerboodhada kale qalabayntii lagu qalabayn lahaa eerboodhada o dhan waa laba xarumuhu bay noqonayaan midi waxay noqonaysaa xamar waa ta ta weynee laga hagi doono ta labaad oo wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya ku taallay contingency wax la yahdo oo mid lamid a taxamar in iyadana hargeysa laga sameeyo iyadana waxay sugaysaa uun wixii kale iyo qalabeynteedi iyo waxeedii waa waa diyaar laakiin waxay sugaysaa uun in wadahadalkaas somaliland iyo soomaaliya markaa ay ugu horeysay aviation talkska qeybtii qaabilsanayd duulista hawada marka lagu heshiiyo ayaa lasoo wareejinaya iyo inta nairobi taalloo loo wareejinaya iyada iyo qalab cusub oo lagu darayo oo haddii wuxuun xalkan ka dhacaan mid la wareegi kartaa ilaa afar iyo labaatanka saacadood toddobada cashee maalin maalmood ee toddobaadka iyo afar iyo labaatanka saacadoodba waa dad shaqaynaya dawladaha hawada maraya soomaaliya waa dadka xagaya marka in laba meelood loo diyaariyo oo muhiim weeyaan marka ma jira ilaa iyo hadda wakti loo qabtay rasmiyan in qalabka aada sheegtan ay soo dhammaystirmaan qalabkii waa la wadaa caasha waxaan uun hadda waktiba male haddii qalabkaasi yimaadaan waxa kaloo aanu diyaarinay oo dhammaad ku dhow dadka ka shaqayn doona ereboorka afar iyo labaatanka saacadoodba waa shift bay gelayaan marka waxaan u diyaarinay iyagana meeshii ay degi lahaayeen hadda shubkii baa la shubay iyaduna waa waa laba daarood oo oo dabadiya konton meelahaas oo masquulahoodiile oo hotel oo kala ayaanu airbortka iyadana uga dhex dhisnay marka de hawshii waa technical problems unba hadda yaalee waktiga waxaasoo dhan dhammaadaan daartii la dhigi lahaa waa taallaa qalabkii qaar baa yaalla qalabka kalena waa imanaya waxaasoo dhan markay soo dhammaadaan any minute ay soo dhammaadaan baa hawshaasi fulaysa marka haddaan usoo noqdo kulankan hadda aada u joogto magaalada montreal ee dalka canada